shirkan uu dhinacyadii ka qayb galay ay su-aalo ku weydiiyeen madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni gaar ahaan arrimihii ugu dambeeyey ee keenay in puntland ay ka qayb gali weydo shirkii dhuusamareeb saddex iyo sii kala fogaanshaha dowladda dhexe iyo puntland gudoomiyaha ururada bulshada rayidka puntland faysal axmed warsame oo shirkaasi kadib v o a la hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha ay ka wada hadleen arrimo badan islamarkaana madaxweynaha uga warbixiyey halka ay wax marayaan madaxweynaha wuxuu u yeeray bulshada reedka iyo xisbiyada ama ururada siyaasadeed ee puntland ka jira tobanka urur runtii dood aada u fiican bay ahayd marka hore wuxuu noo sharxay safarkiisa gaalkacyo kii uu ku tegay jabuuti iyo shirkii dhusmareeb one iyo two iyo hadda shirka dhaco saddexaad waxa uu ku tegi waayey su-aalo badan aan weydiinay dood fiican bay ahayd oo furan oo si aan waxba laisula harin qof walba uu xor u ahaa su-aashiisa annaga bulshada reedka ah runtii madaxweynaha taladeena waxay ahayd in shirkaasuu ka qayb gala bay ahayd oo aasaan qabni annaga oo halkaa dood iska sheegto isaguna wuxuu noo sheegay waxyaaba uga baaqday runtiina haddana inaan la kala tegin buu noo sheegay oo xiriir wada hadal uu socdo oo siyaasiyiinta aysan kala go-in haddana kulan deg dega laisugu imaan doono maantana waa xudmadoobe madaxweynaha jubbaland oo iman doono garoowe runtiina uu rajo fiican noo sheegay annagana ra'yigeena wuxuu ahaa in puntland is albaabada xiran wada hadalka in la wada hadlo laysu soo dhowaado sidaasna ay guul lagu gaari kara xagga doorashada insha allah qaybihii uu la kulmay madaxweynaha puntland ayaa ku adkeeyey inay furnaadaan albaabka wada hadalka si looga gudbo marxaladaha adag haddii la wada hadlo oo mar walba albaabka hadalku furnaado soomaalidu waa dad walaala way heshiinaysaa marka doorasho timaadana weligeed saas jiidka xilliga doorashada waa wax caadi ah wax micnaha hadda ceeba ma aha waa siyaasad waxan wax caano la siinaya ma aha waxbaa laysku hayaa waxyaabahaas laysku hayana final guuli ku dhammaanaysa lakiin annaga rajada noo muuqata inay shirarka soo socda guul ku dhammaan doonaan aragtooyinka laysku hayo unbaa kala duwan laakiin inay dadku puntland inay albaabada furto inay wadahadalka la wada hadlo inay ay dooda socoto kabacda natiijo fiican laga gaaro sidii dhusmaraawi one iyo twoba ay u qurux badnaayeen in haddana intaas dhiman lagu waqtiga aada ciriiri u ah marka laga soo tago bayaanka ay soo saareen arrimo gaara waxyaabo gaara oo puntland ay si gaara u tabanayso miyay kuu sheeg aada iyo aad madaxweynuhu waxyaabahu ka tabanayay waxaa ka mid ah shirka u tegi waayey sababta noo sheegay waxay ahayd in madaxweynuhu uu dhusmaraawi two marka la ballama kadib uu ballami qayb ka baxay qayb ka mida oo ahaa prime ministerka in la riday oo si khaldan lagu riday waxyaabahu ka dooday waxaa kaloo ka mid ah in madaxweynuhu ku adkeysanaya mar walba in heshiiska meesha loo gaaro baarlamaanka loo celinayo oo doodaas madaxweyne deni uu ku doodayo in uu leeyahay xamdooda aniga waxaan qabnaa in maadaama heshiiskan uu yahay uu ku yimid shaqadii dowladda laga rabay ee baarlamaanka ay qaban waayeen doorashada daraaddeed inuu yahay heshiis dee macmala oon ahaynba sharciba waxaa sharciga ahaa qof iyo cod wuxuu sharci ku noqonaya marka heshiiskaas la gaaro in la fuliyo laakiin baarlamaan in loo celiyo ma aha wuuleeyahy taladeeda ma aha doodiisa taasay ahayd lakiin maadama madaxweynuhu yidhi waxaa loo celinaya baarlamaanka saa daraaddeed baan isaga daayigiis inaan aado maadaama wixii lagu heshiisan fulayn nuux muuse birjeed v o a garowe